prime ministerka usoo bandhigno sidaan isku qaabeynay iyo muxuu ahaa meesha aan wax ku wadno sidoo kale waxaan looga hadlay meeshii guddiga howlihiisa ay ka geli lahayd muxuu ahaa tubaha guddiga waxaa laisla qaatay in howlaha guddiga ay kamid noqoto tubaha shaqooyinkeeda labada kun iyo muxuu ahaa sagaal iyo tobanka sanadkan guddiga waxqabadkiisa ayaa laisku soo hadal qaaday guddiga inta badan marka haddaan idii dul maro muxuu ahaa waxaa lagu tala gaaray oo in marka u horeyso sidii guddiga mandatekiisu ahaaba in la xogti la aruuriyo oo dhulka dowladda meesha uu ku yaalo iyo deegaanka uu ku yaalo muxuu ahaa la tirakoobo dhulka noociisa kadib haddana la khaanadeeyo muxuu ahaa xogtaas oo la ogaado muxuu ahaa khaanado badan la kala geliyo si khaanad walbaba markaas siyaasad iyo istraajitiyo dhulkaas dowladda kuwa maqan ay muxuu ahaa kusoo noqdaan waxaa la isla gaaray in wasaarad walba loo soo bandhigo inay ugu yaraan muxuu ahaa saddex hanti aan muxuu ahaa cidna haysan inay gacanta ku soo celiyaan iyo labo ugu yaraan labo la haysto inay soo celiyaan kana shaqaysiyaan marka arrimahaas waxaan kusoo bandhigi doonaa shirarka soo socda ee golaha wasiirada maya sida wareegtada prime ministerkaba ka arkaysay waa wadanka oo dhan wadanka oo dhan markaan leenahayna gobolada waqooyi way ku jiraan hantida wadanka meel kasto ay ku taalo ayaan anaga mas-uulkana kama nihin keliya xamar dowladduna xamar keliya kama shaqayso marka waa wadanko idin